haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkanna waxaa isugu kaayasoo duway halkana kasoo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ahadaan oo kale aad ka dhegaysan jirteen idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ururka kubadda cagta adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo fifa ayaa khamiistii ka bilaabay magaalada muqdisho mashaariicdii tababarrada kubadda cagta ee uu soomaaliya siin jiray waa markii ugu horraysay ee fifa ay mashaariicda noocaasi ah ka bilowdo muqdisho tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya waana markii ugu horraysay ee fifa ay u dirto soomaaliya macallin fuliyo tababarradaasi tan iyo kun sagaal boqol siddeed iyo lixdankii fifa waxay sidoo kale guddoonsiisay jimcihii wasiirka horumarinta adeega bulshada ee soomaaliya doctoresa maryan qaasim abaalmarinta fifa fairbalay horumarka cayaaraha soomaaliya ay ku tallaabsanayaan ayaa ku soo aadaya xilli rajo dhinaca amniga iyo dowladnimada ah ay ka soo bidhaamayso soomaaliya inkastoo ay caqabadana hor yaallaan haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayaannu ku eegaynaa horumarka iyo caqabadaha weli ku horgudban cayaaraha kubadda cagta ee soomaaliya waxaana marti ku ah xogayaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab intuu barnaamijka socdana waxaa su'aalo weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah cabdiqani kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
bal waxaad iga warantaa wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha kubadda cagta soomaaliya iyo horumarada ay ku tallaabsadeen maalmihii ugu dambeeyey waa mahadsan tahay horumarka xiriirka soomaliya kubadda cagta waa iska badan yahay midabkooda waxay ahayd in lasoo nooleeyo bilicdooda iyo tayadoodana kor loo qaado garoomada ciyaaraha midda labaadna waxay ahayd in aqoonta dadka la kordhiyo oo dad aqoon leh ay kubadda cagta hesho oo dhinaca aqoonta laga dhiso qaybaha kala duwan ee kubadda cagta labadaas ayuu xiriirka ku mashquulsanaa labadii sana ee udambeysay garoonkii hadda ugu horreeyay ee soomaaliya loo dhiso ee garoonka banaadir stadium hadda wuxuu ku jiraa xaalad gebagaba ah dayactiradiisa iyo shaqooyinka laga qabtay waxaana filayaa inaa aada ula socotiin dhinaca garoonka goobta lagu ciyaarayo in shaqadiisa aan mar hore dhameynay shaqada hadda socota ee gabagabadana waxay tahay meelihii dadweynuhu ay fadhiisanayeen in ayagana la dayactiro oo dhinacii nabadgelyada shabaqii ahaa in isagana wax laga qabto iyo hadda oo ay gabagabo ku jirto dhinaca v i b da iyo goobaha ay kooxaha ciyaaraha ay ay labiska ay ku bedeshaan halkaas gabagabu marka ku dhow yahay waxyaalaha kale hadda dhow aan qabanay waxaa kamid ah seminaar ka furmay magaalada muqdisho oo ah micnaha tababar la siinayo macalimiin da-yar macalimiintaas oo la baraayo sidii tababar loo soo siin lahaa dhalinyaro yaryar ama caruurta da-dooda ay ka bilaabanayso lix ilaa laba iyo toban jir seminaarkan cidda noo qabanaysa waa fifa waxayna noo soo direen macalin ku jira instructorada bixiya koorsooyinka tababarayaasha kubadda cagta la siiyo kuwa ugu ragga ugu sarreeya kamid ah ayaa naloo soo diray bal cabdiqani aad baad mahadsan tahay bal waxaad ka warantaa mashaariicdan hay-adda kubadda cagta adduunka ee fifa ay ka fulinayso soomaaliya oo seminaarkan aad sheegtay magaalada muqdisho inuu ka socdo uu qeyb ka yahay waxaan ognahay in caruur fara caruur la tababari doono oo mashaariicay ku jiraan caruurta yararkaa sidii loo kubadda loogu tabarbaarin lahaa kubadda cagta marka mashaariicda ama waxay beegsan doonaan caruurta dibjirka ah kuwa agoonta ah kuwaana haysan daryeelka ee u nugul inay colaadaha iyo dagaalada sokeeya galaan mise waxaad ku beegsan doontaan dhammaan caruurta soomaaliyeed aad isleedihiin xirfad bay uleeyihiin ama waa kasoo dhalaali karaan haddii kubadda cagta loo tababaro horta marka horeyse caruurta lama tababarayo laakiin dadkii ayaga tababarka siin lahaa ayaa tababarka siinaya marka anaga taargetkeena ma ahan nooma kala socno dhalinyarada ama caruurta aan tababarayna nooma kala socno anagu micnaheenu wuxuu yahay cunuga waxbarashada haysta ee iskuullada dhiganaya inay ayagu helaan fursad kaleeto oo markii iskuullada maalmaha aysan iskuul ku jirin ama iskuulladu xiran yihiin inuu cunugu helo dhaqdhaqaaq kale oo jirkiisa iyo maskaxdiisa wax ka bedeli kara haddii cunugiin markaas uu tayadiisa wanaagsanaatana uu noqon karo cayaartooy hiigsada meesha cayaartooyda caalamka ay marayaan marka barnaamijkeena taargetkiisu waxa weeyaan in dhalinyaradaas fursad la siiyo kuwa waxbarashada haysta in dhinac kale sboortiga loogu daro laguna horumariyo lagu barbaariyo meeshaas waxaan anaga aada u taageersannahay oo aan soo dhawaaneynaa inay waxbarashadu ay aada muhiim u tahay marka cunug waxbarashada haysta qaybta ka dhimana sboortiga ayaan rabnaa inaa ugu darno caruurta kale midka baahan kubad ma ciyaari karo wuxuu u baahan yahay cidbaahin tirta kan jidka taagan kubad uma baahno wuxuu utaagan wuxuu u baahan yahay cid hooyisiisa ayuu u baahan yahay taasna hay-ado kale u dhisana fidaa laakiin anaga midda aan ka hadlayn waxay tahay kuwa hadda iskuullada jooga in waxbarashada qayb kale loogu loogu daro ee ka maqan marka taargetkeenina wuxuu yahay in programkan uu wakti dheer socdo macalimiin loo tababaro macalimiintaas ay ardada iskuullada dhiganaysa ay fursadaas siiyaan programkuna wakti dheer socon doono aad baad umahadsan tahay su-aalaha waanu kusoo noqon doonaa waxaan qadka soo gelinayaa mid kamid a dhegeystayaasheenna dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacayga waa axmed abuukar mooge waxaan ku suganahay magaalada muqdisho hogyaha guud xiriirka soomaaliya kubadda cagta cabdiqani saxiid caraf waxaan weydiin lahaa su-aasha maadaama oo sheegay in dhalinyaro badan fursad la siinayo caruur ah arrintan ma toddobaadkan waxay soo bandhigeen caruur fara badan oo xarunta elman markaasi caruurtooda kamid ahaa marka xiriirka soomaaliya kubadda cagta ma arrinta elman caruurta tababari jireen may taageerayaan mase caruur kale oo hadda ay abuurayaan ayaa jira inagoo aan ognahay in caruurta youth link ee elman lagu soo bandhigay garoonka staadio conis aad baa umahadsan tahay mooge cabdiqani wuu ku maqlayaa waa mahadsan yahay mooge marka hore horta waxaan rabaa inaa aan dhinac dhinac ka siiyo oo ah elman waxay ka mid tahay naryada ka diiwaan gashan xiriirka soomaaliya kubadda cagta wuxuu kaloo raacsiiyey youth link youth linkina waa hay-ad kale oo elman ka madax banaan oo si gaara u taagan oo ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada caruurta hadda garoonka lagu soo bandhigayo oo hawshan socota ka qayb qaadanaysa waxaa sida aan kuu sheegay ay ka yimaadeen iskuullo waxaana filayaa sida oo mooga aan aaminsanahay elman inaysan iskool ahayn in arixiri ka diiwaangashan uu yahay ilmada wax ka kalimaanayaan iskuullada magaalada ka dhisan oo iskuullada waawan ay ku jiraan mana filaayo sida u sheegaa inay tahay annaga maadaama nahay dadka programkan gacanta ku haya waxaan barnaamijkan la wadaagnay sidaan hadalkayga daay ku daray macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada taasna wax iska cad qof kastana uu arki karo dhinaca kale marka loo fiiriyana haddii elman dhalinyar uslink dhalinyar haysaan elman dhalinyaro kuma ogi clab oo kubadda cagtan ku ogahay kubadda cayaara laakiin uslink hay-addaas dhalinyaro ku ognahay waa ka shaqeeyaan wayna ka madax banaan yihiin elman sidaan ognahay ayaguna laftigoodu hadday uslink ay dhalinyaro ka shaqeynayso wax anaga aan ka shaqeyn inay dhalinyaro tahay waxaa umalaynaya wax isdiidaya inaysan hayn waa soomaaliya xaqeena uleeyihin laftigoodu inay programka ka qayb qaataan laakiin midda saxdaa waxay tahay in iskuullada dadka ka imaanaya markii aan barnaamijka la wadaagayn taas waa mid saxda haddii uu uu saaxiibkay raba inuu micnaha wax ka ogaadana garoonku waa furan dadweynaha dhan fur yihiin wuuna arki karaa cabdiqani adna aad baad umahadsan tahay haddaan kusoo noqdo su-aalaha xagga iyaga waxaan isla leeyahay xiriirka soomaalida kubadda cagta horumaro uu ku tallaabsaday dabcan caqabadana way horyaaleen muddadii dagaalada sokeeye soomaaliya ay ka socdeen hadda oo nabadda soomaaliya ay kasoo bidhaamayso oo magaalada muqdisho deganaansheer laga dareemayana waxaa muuqaalka horumarka kubadda cagtu ay ku tallaabsanayso waa laga dareemaya magaalada oo meelo badan baa tartamo ka dhaceen oo waxaa kaloo jira in garoonkii sidaad adigaba ka dhawaajisay dhismo uu ku socdo garoonkii stadio banaadir ama conis sida hadba qof qof dadka u yaqaanaan marka waxaan rabaa inaan inaan wax kaa weydiiyo waxaa jiray dhaqaale xumo haysatay xiriirka oo muddo fara badanna dad badan ay tuhmayeen in dhaqaale xiriirka uu fiifa ka helo oo markaana la musuq maasuqo marka dhaqaale xumadii haysatay xiriirka iyo arrimihii dhaqaalaha ee xiriirka ka hortaagneed in horumar xagga sboortiga ama ciyaaraha uu sameeyo maxaa iska bedelay xiriirka soomaaliya kubadda cagta wuxuu kamid yahay xerada fifa ka diiwaan gashan oo kamid yahay wuxuuna leeyahay xuquuqda xiriirada kale ay leeyihin ayuu leeyahay sida hadda adigu ka dhawaajisayna way iska jirtaa soomaaliya caqabad si guud u haysata si kubadda cagta kaliya maahan dadka wadanka ku nool ay dhibaatooyinka wax ka haystaan kamid ah markaan usoo noqono xiriirku xiriirkan wuxuu leeyahay dad xisaabi ah hollywood buu leeyahay mid local mid international sanad kastana wuxuu maraa wadadaasuu maraa ayagaana controla markii kolleyba ay haddii wax la qaldo intaysa soomaalida hadleen waxaa hadlaaya ciddii wax siisa hadli doonta haddii arga yihahdo laakiin weli xilligson kubadda cagta ma gaarin xilli uu lacag qaato ma joogo xilli wuxuu ku jiraa in howlaha iyo baxadda horyaalla cid ka caawisuuba raadinaya weli tole waxayna maraysaa sida aan is leeyahay xaaladda hadda ku jirna waa xaalad u baahan in la kabo waxaana dadku inta badan aqaati ka yihiin xiriirada xiriir kubadda cagta kalabyada u dhisan oo runtii dadaal dheer soo maray xilli adagna soo shaqeeyey oo weliba shaksiyaad dibkood ay ka socdaan wakti adagna shaqeynayaan waxaa filayaa in cid ku taageerta aysan jirin maantana waxaan la wada soconnaa inay shaqadaas kalabido ay socoto horyaaladii ay socdaan xilli adag la dheerayo xilli adag la dheerayo dhaqaaladuna ka warqabno marka markii la gaaro loo baxo in kalabyadu ay helaan waxay u baahnayeen garoomadana hadda hal garoona haysanaaye aan gaarno ilaa afar shan garoon ee shaqeynaya magaalada gudaheeda la gaaro ayaan waxaa is leeyahay markaasi dadka la dhigi karaa waxbaa la culay iyo waxbaa la sameeyey laakiin hadda waxay maraysaa maxay ku nugtaa maxayse ka nugtaa maraysaa marka hadda waa xilli oo emergency xilli ku jiraa oo wax la badbaadinayo oo wixii ka baaba-ay uu dhisayo marka dadka isleh waxbaa jira waa iska tuhun tuhunkuna de dadkeena waa ku badan yahay waxa ay tuhmayaan xataa waxay aqoon badan u hayaan dadku maaha marka waxaan is leeyahay adduunku qaab wuxuu u baxay wax walba ay dukumenti ku socdaan wax walbana shir lagaala yeelanayo wax walbana lagu soo weydiinayo marka su-aasha dadkeena waxaa ka daran su-aasha dadka wax bixinaya aad baad umahadsan tahay dhegeysto kale ayaan qadka soo gelinaya dhegeysto ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waa maxamuud xasan idaaja ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed jooga magaalada stockholm ee dalka sweden mudanaha waxaan weydiinayaa sideebuu ugu uga dhaadhicin karaa ama ugu sharxi karaa horumarada jira marka laga reebo warbaahinta inta yar ay soo tebinayso sideebuu ugu sheegi karaa dhalinyarada iminka isboortiska jecel isboortiga ku barbaartay ku dhalatay qurbaha ama dhalinyaro da-weyn ha ahaadeen oo ama ha ahaadeen dhalinyaro da-dooda hooseyso kubadda jecel iyo qoysaska kala duwan ee ilmahooda iyo dhalinyaradooda la jecelba in sportska soomaaliya ay ka qayb qaataan ama horumar ay la gaaraan siyaasa loola soo xiriiri karaa ma jiraan koobo lagala soo xiriiri karo sidoo kale waa gartay cabdiqani ku maqlaya cabdiqani aada umahadsan tahay waa runtii xiriirka soomaaliya kubadda cagta maadaama uu magacii soomaaliyad wato cid kastoo soomaaliya oo jecel kubadda cagta ama ciyaarta ama taageerta ama macalina ama ama ha ka duqoobo ama ha ku dhex jiro xaqay u leeyihiin inay xiriirka la soo xiriiraan oo howlaha uu wado ay ka qayb qaataan waxaan u malaynaa walaalkay waxaan umal inuu su-aashii isku wajahneyd soomaalida dibadda ku nool ee dhalinyarada ah ee maanta heer ay ciyaari karaan jooga iyo kuwa mustaqbalkaa soo socda siday xiriirka ula soo xiriiri karaan inay su-aashiisa ahayd loona siin karaa fursad ay uga qayb qaataan waa dad soomaaliya dibadday ku nool yihiin xaqay uleeyihiin inay xiriirka kubadacagta lasoo xiriiraan waxaan filayaa xiriirka soonka kubadda cagta wuxuu leeyahay website waxaana ku qoran in alla intii nagala soo meelahii nagala soo xiriiri karo dhan hadday noqon lahayd email hadday noqon lahayd telefono intaba way ku qoran yihiin waxa waaye wayna furan tahay wakti kastay wax usoo diri karaan waana loo soo jawaabi karaa waa jiraan dhalinyaro nala soo xiriirtay dibadda ku nool oo ku dhalatay ku weynaadeen maantana soomaalida dibadda ku dhalatay waxay marayaan shan iyo labaatan sano jir ay marayaan qaar baa lix iyo labaatan sano maraya dadka ku dhashay meesha websiteka waxaa ku qoran somali som socoraa ku qoran macnaha soomaaliya oo lasoo waraabiye oo ah s o m waxaa raacsiisan socor dot com kaas lagu furo waa laba laba dadaal fara badan oo qabno laba qeyb u samaysan yahay qeybna waa soomaali qeybna waa english midaad doontaa markaa furan kartaa labadaas luuqada ku socdaa waxaa meeshaas ku qoran badacta warbixintiisoo dhanaa ka buuxda haddii ay noqon lahayd wuxuu qabtay haddii ay noqon lahayd waxa ka dhiman iyo int inta waa nagala soo xiriiri kartaa soomaalida dibadda ku noolna wadankaa u baahan ninka ciyaartooy annagaa u baahan waana soomaaliya lagamana xego cid kastoo adduun ku nool ama dawladaha waaweyn ee annaga naga horumaray ee naga populationka badan ee nabadgelya haysta waxa ay ku faanaan maalin walba ay raadinayaan waa ciyaartooy gaarsiisan heer caalami ama professional gaarsiisan anugu soomaalida talantigeena waa isleenahay dibaduu joogaa dad ka mid ah laakiin dadka ugu weyn oo jira wuxuu yahay meel ay ku kulmaan ama center lagula soo xiriiri oo xogtooda laga wada helo ma jiro lakin waxaan isleeyahay centerka ugu dhow waa inay websiteka xiriirka lasoo xiriiraan waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta ee soomaali ah oo talanti leh inuu xiriirka lasoo xiriiro shaqadan soomaaliya iskale way u baahan tahay xilliga uu fursadda hayo aad baad umahadsan tahay cabdiqani sidaad la socoto ama aan la wada soconno waxaa jira xiriirada ka jira qaaradda afrika wadamo badan oo ku yaala iyo dowladaha ka dhisan wasaaradahooda isboortiga ama ciyaaraha inta badan waxaa ka dhexeeya khilaafaad yaryar oo xagga maamulka kubadda cagta iyo madax banaanida ah soomaaliyana kulley kama marnayn muddo waa ka jirta arrintaa marka bal waxaad iga warantaa xiriirka ka dhexeeya wasaaradaha qaabilsan adeegyada bulshada iyo cayaaraha iyo xiriirkiina kubadda cagta ee soomaaliyeed xiriirka idinka dhexeey intuu la egyahay su-aashaas waa kule waxaan waxaan isleeyahay waa su-aal oo macquulo dadku isweydiin karaan annaga iyo hadda wasaaradda horumarta ee hadda dowladda federaal ku dhisan aad bay dadka hadda jooga aad bay u dareensan yihiin isboortiga iyo kaalintiisa aad ay u dareensan yihiin isboortigan inuu shaqadiisa iyo hawrihiisa fursadee isagu iska leeyahay inuu madax banaan yahay aad bay og yihiin waxaa waxaa adduunka ka jiran waxay tahay isboorti kasta oo caalamka ka jira ama kubadda cagta markaas soo qaato xereraa jira caalamiga oo aada isugu eg xerarkaas waxay ku tegayaan siday u socdaan xerarka caalamiga ee jira ayagana adduunka dhanaa sida kubadda cagta inayaga dhanaa adduunka dhanaa wada tixkeliya dhinaca kubadda cagta ragga hadda jooga dadka hadda jooga wasaaradda mas-uuliyiinta aaday usoo dhaweeyeen wayna tixgeliyaan wax oo hadda problemoodan dhex yaala ma jiraan aan ka ahayn in oo anagana ay shaqadeena nagu tixgeliyaan anagana agtada ku tixgelino laakiin hadda ilaa hadda wax dhiban ognaa male
waa gartay markaad fiiriso dastuurka soomaaliya oo kale iyo ama xeerarka caalamiga aad sheegaysa u degsan kubadda cagta iyo xeerarka xiriirka soomaaliyada kubadda cagta markaad fiiriso waxyaaba qodobo isdiidaya oo laga yaaba hadhow inaad isaga hortimaadaan ma jiraan aniga siyaasi maihi oo runtii mana welina kama shaqeyn siyaasad oo dastuurka oo oo dowladdu degan ma akrin aniga taasna waxaa moodaa howlo siyaasadeed inay tahay oo dadaa u qaabilsan laakiin aniga waxaan garanaynaa midka kubadda cagta kaasaan garanaynaa haddana kulleybo haddii wax isdiidanoo hadda ama ishaystaan ma arkin ma mana jirto mana dareemin howlaheen waa socdaan ayagana tooda waa wataan waana laisku tixgeliyaa midda muhiimkaana taas waa saa isleeyahay wa wa waa gartay ugu dambeyntii soomaaliya waxaa kasoo bidhaamaysa ififaalo nabadgelyo gaar ahaan magaalada muqdisho nabadgelyaa kasoo bidhaamaysa kubaddii cagtana waxay qeyb ka tahay waxyaabaha nabadda dhisa oo bulshadu isku dhex gasho oo dhalinyarada looga weeciyo colaadaha iyo ka qeyb qaadashada dagaalada sokeeye iyo argagixisnimada maxaa kuu muuqda hadda muddaad kasoo shaqeynaysay oo labaatan labaatan sano ka badan soomaaliya dhibaato ka jirtay waxaad ka mid ahayd raggii sportigan xilligaa doontaba kusoo biira laakiin u dhabar adeegay oo heerka maanta uu joogo xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo cayaaraha soomaaliya soo gaarsiiyey marka ma kula tahay in hadda la joogo meel laga ambaqaado in ciyaarihii soomaaliya ama kubadda cagta soomaaliya ay u jahaysteen dhinacii guusha oo ay soo kabanayaan ficilada horta aad sheegtay ama ama burcaadnimo ama sida hadda aad sheegtay dagaal dagaal dagaal waxaas anaga horta barnaamijkaas hadda anaga maba kumashquulsaninba anaga waxaa kumashquulsanan kaliya waxaa waaye waa kubadda cagta ciddii jecelna way dheeshaa oo dhalinyarada ninkii jecel wuu dheelaa waa aragtay xaafadaha la isaga ciyaarayaa maxaa la yidhahda isheeg degmooyinka dhexdoodii iyo jidadkii dhalinyaradu isaga ciyaaraan siday usoo socdaanna waxay soo gaaraan inay garoomada ka ciyaaraan waxay soo gaaraan inay kooxihii la ciyaaraan anagu marka dad arrimahaas kumashquulsanaan nahay ninkii dhalinyaro rabana wuu ciyaaraa dee ninkaan rabana maba ciyaaraba intaas ayay u badan tahay laakiin howlaha kale hadda aad sheegtay dhalinyarada kumashquulsan ayaga laftooda way dareemi doonaan xilli inay waxay ku jiraan aysan fiicnayn qofkuna asaga go-aan gaari karaa waxa ku jira hadday fiican yihiin wuu wadanayaa hadday xun yihiinna wuu iska dandoona laakiin annaga barnaamij ah micnaha waxaana ku jirta waa xuntahay inta u lexo qofka waxa maana waalidkiisa iskale taas laakiin aniga waxa waye ciddii kubadda cagta jecel ha ciyaarto waa isla dhaweynaa xiiseynaysa inaan rognaami ufurna insha allah because qofka wuxuusa jecleen maba la bari karaba aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdi qani waa kaga mahad celinayna waktigaga qaaliga iyo kaqeyb qaadashada ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegeysta intaa ayaannu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aannu ku eegnay horumarka iyo caqabadaha hor yaalla cayaaraha kubadda cagta ee soomaaliya waxaana marti ku ahaa xogayaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab oo ku sugan magaalada muqdisho intii uu barnaamijka socdayna waxaa su'aalo ku weydiinayey qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah intaa mar kale toddobaadka soo socda aan barnaamij midkan oo kale ah ku kulmi doono haddii allah woodali u oggolaado waa moxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan allah